الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha labaad ee safar sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah maxaan ka ognahay qodobada ugu waaweyn oo ay isku mari waayeen xasan guurguurta madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah maxaase ka jira in kulanka saddexda maalin kadib loo madlan yahay uu isku beddeli doono kala tag iyo hub isku urursi falanqayn ku saabsan ayaad faafareebka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah mid ka mid a saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ee ku sugan gobolka hiiraan oo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku ballaarisay gobolkaasi iyagana uu fashilmay qorshahoodii dagaalka warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan dowladda yuganda oo qiratay in askar iyo saraakiil horleh looga laayo deegaana ka tirsan shabeellada hoose shir u dhexeeyey mucaaradka iyo gurgurtay oo mar kale natiijala-aan ku soo dhammaaday waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu haynaa xaflad nabadoon ay ku dooranaysa beesha tulweyne oo ka mid ah qabiilka shiiqaal oo ka dhacday deegaan ka tirsan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mas-uuliyiin iyo marti sharaf ka qaybgashay xafladdaasi faafareebka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii adalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha cismaan axmed iyo maahir ayaa faafreebka caawa igala qaybgeli doona anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena laaf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeennu ku eegi doonno waxauu noqonayaa maxaan ka ognahay qodobada ugu waaweyn oo ay isku mari waayeen xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah maxaase ka jira in kulanka saddexda maalin kadib loo madlan yahay uu isku beddeli doono kala tag iyo hub isku urursi falanqayn ku aadan aan soo dhoweeyey walaalka cismaan axmed dhuubow haya cismaan bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxuudiin waxaa maanta mar kale fashil iyo farataagtaha ku soo idlaaday shir ay maanta yeesheen kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ee xasan gurguurte hogaamiyo iyo dhinaca murtadiinta mucaaradka ku ah maamulka xasan sheekh ujeeddada shirka maanta ayaa lagu sheegay inuu ahaa in xasan gurguurte uu wax ka bedelo dastuurgaaleedka kooxda riddada soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay inta uu xilka hayay xasan sheekh oo maalinba uu wax ka bedelayey taasoo uu ku salaynayey sida isaga uu rabo waxyaabaha ugu badan ee laysku qabtay ee muddooyinkanna qolooyinkan murtadiintan ay isku hayeen ayuu qayb ka ahaa dastuurgaaleedkaasi wax kabedelkiisa ee sida ay sheegeen uu ku takri falay xasan sheekh shirarkan kasii horeeyey ayaa bashiirow jiray oo ilaa iyo saddex fadhi oo kan kasii horeeyey oo midkan uu afar ku noqonayo ayaa ay runtii ee dhinacyadan murtadiinta ay isugu yimaadeen iyadoona aan haba yaraate eh wax natiijo ah aan laga gaarin ugu dambeenna kii ugu dambeeyey afaraad ee maanta lagu kala yaacay waxaa laleeyahay waxaa gebi ahaanba fashil qarka u saaran in mar kale ay kooxdan isu yimaadaan walow ay maanta ballameen in arbacada soo socoto mar kale dib laisugu yimaado oo laleeyahay xasan sheekh ayaa codsaday in arbacada dib loosugu soo laabto laakiin ujeeddadu waxay ahayd in xasan sheekh fadhiga maanta uu sheego in uu wax ka bedelay waxyaabihii muranka uu ka dhexeeyey haddii aynu soo qaadanno waxyaabaha dhinacyadan murtadiinta isku haystaan waxaa ugu horeeyo xasan sheekh waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay uu ku tagrifalayey buugaaleedka ay dejisteen murtadiinta ee ay ku dhaqmaan ee kasoo horjeeda kitaabka allah kaasoo maalinna wax lagu daro maalinna wax laga bedelo waxayna ku tusaysaa in markiisii horeba uu baadil xaaraan uu ahaa sidaas darteed xasan sheekh waxyaabaha uu ka bedelay waxaa ka mid ah in aanan la qabanin doorasho islamarkaana doorashadaasi ay noqoto mid rabitaankiisa ah oo muddooyinkii lasoo dhaafayba sida lala socday oo ay dadku maqlayeen oo laga arkayay shaashadaha wuxuu aada isugu diyaarinayey in uu qabto waxa uu ku sheegay doorasho cod ah taasoo runtii maalmihii lasoo dhaafay ka muuqatay magaalada muqdisho wuxuu sidoo kale isku diyaarinayey in uu ka sameeyo maamulada ashaadala dirarada ah sida kuwa lagu magacaabo hirshabeelle iyo galmudug sidoo kale xasan sheekh wuxuu rabay in sidoo kale uu ka hirgeliyo arrinkaasi maamulka c c isna ee lagu magacaabo isagana kusoo biiray kooxda ridada soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay hadaleyntiisu aad ay u muuqatay oo isna khilaaf badan dhaliyey waxaa ka mid ah dagaalada hadda ka socda gobolka gado ujeedada ugu weyn ee xasan sheekhna ay ahayd waxa halkaas uu ciidanka ugu daabulayey in uu rabitaankiisu halkaasi ka hirgeliyo waana midda meel kasta uu isugu maqiiqayo oo markaasi uu xasan sheekh isleeyahay waxaad ka hirgelin kartaa danahaada waxaa sidoo kale hamiga xasan sheekh uu yahay in sidoo kale meesha laga saaro ra-iisul wasaare taladan uu isaga isku koobo sidaasna uu ku ahaado nin aan weligiis dhaceynin waa waxyaabaha uu markaasi damacsan yahay xasan sheekh hankiisana uu yahay inkastoo ay ku dhegan yihiin kooxahan murtadiinta mucaaradka ah oo dhinac kastana ay kasoo yeerayso qayladhaanta in laga hortago damaca xasan sheekh sidoo kale waxyaabaha laysku haysto waxaa ka mid ah maamulada gaalraacyada ah ee puntland iyo midka jubbaland oo iyagana gebi ahaanba ka biyo diiday ujeedooyinka xasan sheekh uu doonayo iyagoo markaasi ku kala tagay dano markaas iyaga ka dhexeeyey oo markii horeba ee laysku haystay taasoo salka ku haysay in runtii la boobo kheyraadka dalka sidoo kale lasii kordhiyo kufriga iyo gaalnimada ee laga hirgeliyey gobolada dalka soomaaliya arrimahaas iyo kuwa kaloo fara badan oo ku gadaaman ayaa marba marka ka dambeysa sii kala fogeynayo maadaama markii hore waxa ay ku heshinayeen ay ahaayeen wax xaaraan ah oo aan sal iyo raad ku lahayn diinta islaamka marka arrimahaas ayaa runtii laysku haystaa dhinaca kooxahan murtadiinta mucaaradka ee aad ku faraha badan ee isbahaystay oo iyagana markaasi danta keliya isku riixiisa ay tahay in ay meesha ka saaraan murtad xasan sheekh maxamuud waxa ay tahay in doorasho gaaleedaasi ay u dhacdo sidii hore ayna marto wadadii ay mari jirtay laguna qabto teendhada efesoni taas ayay iyagana doonayaan madaxweynaha imaanaya marka uu wakhtigiisa dhammaado xasan sheekh maxamuud arrimahaas iyo in badan oo lamid ah ayay dhinacyadan isku haystaan markii maanta ee shirkaasi lagu kala tegay qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii murtadiinta ayaa xasan sheekh aada uga dhaleeceynayey in uu doonayo inuu isagu siduu doono uu ka yeesho dastuurkooda iyagana aysan marnaba raalli kahayn qaarkood ayaa ku baaqayay in xasan sheekh wixii xilligan ka dambeeyo waxa keliya uu fahmi karo ay noqon doonto dagaal lala galo qaarkood ayaa ku baaqayay in sidii murtad farmaajo ee loola dagaalamay oo meesha looga saaray si la mid ah ay ula dagaalamaan xasan sheekh maxamuud maalmihii lasoo dhaafayna waxyaabaha shirarkooda aada uga soo muuqanayay waxaa ka mid ah in xasan sheekh lala dagaalo arrimahaas ayaa ugu muhiimsanaa walaalka waxyaabihii maalmihii lasoo dhaafay iyo midkii ugu dambeeyba maanta ay isku haysteen ee dhinacyadan murtadiinta ah xasan sheekh ee dhinaca kale wuxuu wajahayaa cadaadis ugu imaanayo gaalada reer galbeedka oo uu maraykanka ugu horeeyo taasoo ah in lagu cadaadinayo inuu aqbalo waxyaabaha ugu imaanaya maamul goboleedyada oo ay jubbaland iyo puntland ka mid yihiin iyo dhinaca kale ee mucaaradka xasan sheekh marka waxaa haysata laba daran midoolo taasoo ah in isaga uu raadinayo inuu hirgeliyo rabitaankiisa oo ah in uu isaga weligiis sii joogo maamulka villa soomaaliya iyo hogaanka kooxda ridada soomaaliya halka mucaaradkana ay tirsanayaan maalmaha ka harsan mudaxileedkiisa dhinaca kale ee dowladdan ridada ah waxay wajahaysaa dagaal xoogan oo bilihii lasoo dhaafay ay kala kulmaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo inta badan maleeshiyaadkii murtadiinta kusoo ooday magaalada muqdisho iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow waxaad og tahay in dagaaladii kasoo bilowday mudug ilaa laisla soo gaaray meelo ku dhowdhow magaalada muqdisho oo murtadiinta meelo fara badan ay mujaahidiintu kasoo qabsadeen sidoo kale waxaad ogtahay in maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu magaalooyin fara badan ee murtadiintu kala wareegeen marka xasan sheekh wuxuu sidoo kale wajahayaa fuuqbax dhaqaale midkii abad ugu darnaa ee soo mara maamulkiisa oo waa tan midda laga dareemayo in maalinba maalinta ka dambeysa uu sii iibsanayo guryaha dadka la arkayo muuqaalo cagafyada murtadiinta oo burburinaya guryo ay leeyihiin dad masaakiin ah oan waxba haysanin kuwaas oo xili kasta warbaahinta lasoo taagan habaar iyo calaacal ka dhan ah xasan gurguurte iyo kooxdiisa ka talisa magaalada muqdisho halkaas ayuu marayaa si guud xaalka kooxda ridada soomaaliya waana la arki doonaa halka uu ku dambeeyo xaalka kooxda ridada aad buu mahadsanyen walaalkeen cismaan axmed dhuwe ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal markan iyo dowladda uganda ayaa qiratay in askar iyo saraakiil horley looga laayo deegaana ka tirsan shabeellada hoose qodobkaas iyo sidoo kale shir u dhexeeyey mucaaradka iyo gurgurte oo mar kale natiijalaan ku soo dhammaada waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda yuganda oo qiratay in askar iyo saraakiil hor leh looga laayay deegaano ka tirsan shabeellada hoose khasaare lixaad leh ayaa ciidamada calooshadu shaqaystayaasha yuganda lagu gaarsiiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaana hoos yimaada degmada afgooye saraakiil ka tirsan dowladda yuganda oo diiday in magacooda warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in qaraxyo iyo weeraro culus oo isbuuci lasoo dhaafay ka dhacay duleedka deegaanka beri ree looga dilay askar iyo saraakiil mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka u b d f ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa laga soo xigtay in weeraro isbuuci lasoo dhaafay dhacay looga dilay toddoba iyo toban askari askarta halaagsantay lix ka mid a ayaa ku dhintay qarax miino oo lagula beegsaday meel ku dhow deegaanka beriire in ka badan boqol askari ayaa la rumaysan yahay in dowladda yuganda looga dilay howlgallo ay jihaadiyiinta al-shabaab ka fuliyeen waddada xiriirisa deegaanada beriire iyo sabiid balse qirashadan ka timid saraakiisha u b d f ayaa ah mid ay xaqiiqada uga qarinayaan qoysaska askarta iyo saraakiisha haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shir u dhexeeyey mucaaradka iyo gurgurte oo mar kale natiijo la-aan kusoo dhammaaday shir u dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya is-araggan ayaa ahaa midkii afraad oo ay yeeshaan siyaasiyiinta mucaaradka ridada iyo murtad xasan gurguurte si la mid ah kulamadii hore u dhacay ma jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay kulankan maanta dhacay wararka qaar waxay sheegayaan in la isku fahmi waayey qodobka ugu culus ee doodu ka taagnayd bilooyinkii lasoo dhaafay kaasi oo xubnaha mucaaradku doonayaan in uu gebi ahaan ballaalo murtad gurgurte waana wax ka beddelka waxay ugu yeeraan cutubka afraad ee dastuur gaaleedka u degsan kooxda oo uu horay wax uga beddelay xasan sheekh labada dhinac ee kulmay ayaan wax war ah soo saarin waxaana ay wararku sheegayaan in xasan gurgurte uu mucaaradka ka dalbaday is-arag kale oo ay yeelan doonaan kaasi oo noqon doonaa fadhigii shanaad lama oga waxa ka soo bixi doonaa kulankaasi shirka maanta mucaaradka iyo gurgurte ku dhex maray villa soomaaliya waxaa xubnihii ka qayb galay ka mid ahaa murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo aan isagu xaadirin shirarkii kan ka horreeyey dadka wax falanqeeya waxay kulamadan ku tilmaamayaan agajiid siyaasadeed iyo iska dabawareeg ay kooxda gurgurtee ku daalinayso siyaasiyiinta mucaaradka ah kulamadan ayaa socda muddo dhowr bilood ah mana jiro wax natiijo ah oo ka soo baxay iyo heshiis laga gaaray khilaafka labada dhinac waxaan markana soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen fariisiin maleeshaadka riddadu ay ku leeyihiin xaafadda igadabagey ee degmada daynile ee magaalada muqdisho waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtada bartaalka taayib ay ku leedahay aaladda telegramka ayaa dhanka kale maanta lagu faafiyey muuqaal cusub muuqaalkan waxaa baahiyey kataayib al ikhbaariya waxaana lagu soo bandhigayaa kamiin lagu beegsaday maleeshaadka murtadiinta kaasi oo ka dhacay waddada u dhexaysa buufow iyo jannaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal ka tirsan xukuumadda muqdisho oo sheegay in xarakada shabaabulmujaahidiin ay isku ballaarisay gobolka hiiraan cismaan xuseen guure oo ka mid ahaa saraakiisha xukuumadda muqdisho ee hoggaanka u ahayd askartii xukuumaddaasi ee laga saaray qaybo ka mid ah gobolka hiiraan sidoo kalena ugu magacownaa maamulka la baxay hirshabeelle deegaanka tardo ee gobolkaasi ayaa sheegay in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku fidiyeen hiiraan isagoo xusay suurtagalnimada inay uga sii gudbaan gobollo kale oo derisla ah wuxuu tilmaamay inaysan jirin ciidamo ka tirsan xukuumadda muqdisho oo awood u leh in ay dagaal galaan isagoo sheegay in askartoodu ay maskax ahaan u daaleen dagaalkuna uu ku daba dheeraaday aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxamed maxay tahay hadalaynta maanta taalay baraha bulshada bashiir waad mahadsan tahay maanta ma jirin hadalayn sidaas u weyn oo ka taagnayd baraha bulshada
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo walaada islaamiga ee jubbada dhexe xaflad nabadoon ay ku dooranaysay beesha turweyne oo ka mid ah qabiilka shiikaal ayaa ka dhacday deegaanka galsha qabiikar ee hoos yimaado degmada jirib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa ka qayb gashay xafladda doorashada nabadoonkaasi ugu horeyn munaasabadda doorashada waxaa ka hadlay sheekh cabdulwaaxid isxaaq muude oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah xafladdan runtii qiimaha badan oo ninkaa nabadoonka lagu dooranayo deegaankan iyo dadka nuqabada ah runtii ahdaaf baa laga leeyay waa ninka alqayim biumuuri alqabiila waa ninka horjoogaha u ah reerkaas arrimahooda tawalli qofka mas-uulkana inta badan reerkaas isaga uu kala soo xidhiidhaa nuqabadana waa laba qaybood ogaada nuqabo ahlu khayr oo ahlu salaax ee nuqaba fi shari waalfasaad midda kale dee ahdaaftu iyo ahamiyadda ay leeyihin nuqabadu waa ahamiyad aad u weyn oo shareecadaba ay ka hadasho walaqad akhada allaahu miihaaqa bani israa'iil sooma wa bacahnaa minhum itnay cashara naqiiba waa ahamiyadda ay leeyihiin buu ilaahay u sheegayaa weli wa qaala allahu innii macakum haddii shuruudda soo socota laga helo wey waxaa kaloo ahamiyaddooda ku tusinahay nabiga calayhi salaatu wasalaam beecada loo yaqaano baaculcaqabatu athaaniya oo maka ka dhacday duleedkeeda nimankii muxuu ahaa reer madiina oo toddobaatan iyo xoogaha nabiga la shidhaha calayhi salaatu wasalaam beeshaas wuxuu yidhi waxaan inka rabaa laba iyo toban naqiib oo reerka hoggaamis habeenkaasaa la magacaabay waxaa kaloo ahamiyaddooda tusinahay dagaalkii xunayn markuu dhacay nimankii ree hawaasin xoolo badanna waa laga soo qaaday haween iyo carruurna waa laga soo qaaday aakhir odayaashii nebigay u yimaadeen muddana wuu sugahay bal inay yimaadaan nimankii ree banu qurayda ee gaalada iyo yahuud markii la gebagabay gacanta ay soo galeen yaa xukum sacad nin ugaas oo markaana dhaawaca yaa nebigu waxaa weye wuxuu yidhi ninkaaha loo yeer gaadiidkaa lagu soo quumu ilaa sayadiku macnaha meeshaan ka rab waxaa weye nebiga oo taagan gaalada xukunkoodii wixii laga samayn lahaa ugaaskaa loo dhiibay naqiibkaa loo dhiibay sacadee waa xukumo wuxuu yidhi nimankaan wax allo wixii gaashaanqaad ah madaxaa laga jaro wixii ka dhacay baa ka dhacay haddii nebigana xukunka waa ku raacay wuxuu yidhi xukun ilaahay uu xukumay min fawqi sabca samaawaat yaad maanta xukuntay saxaabigaa wax yar kadibba wuu geeriyooday nabarkiibaa haddee furmay dhiiggii baa butaacay wuu geeriyooday maalintaa maxaa dhacay carshigaa gilgishay ihtaza carshu raxmaan limowti sacad wey waa waxaad wada garanaysaa ninka ugaaska maxaa loo baahanya sifaad baa loo baahanya sifaadku maxaa ka mid inuu yahay nin diinta islaamka yaqaan maxaa ka mid inuu yahay nin dulqaad badan maxaa ka mid inuu yahay caadil maxaa ka mid inuu yahay nin sabar badan maxaa ka mid inuu yahay deeqsi wahaakadaa wahaakadaa tiri yaa tirin karaa haddee ugaasida waxaa loo dooranahay mahaam iyo shaqaa laga rabaa war shaqada waxaa ka mid daaci baa tahay reerkaa laguu dhiibay iyo dadka muslimiinta waxaa weye inaad dacba dacwada inaad u gudbisaa la rabaa oo waxaa weeye macaahidda aad furto oo reerka dacwadi aad ka gudad oo daaci aad noqoto dhufayl ibnu camar addowsi so ugaas ma ahayn waa reerka abu hureyre uu ka dhashay reerkaas inay soo wada islaamaan gabar kama harin kulligood way soo islaameen dhufayl ibnu camar addowsi ugaaskaa wuxuu ku guulaystahee reerkaasoo dhan inay diinta soo wada galaan qof kastoo muslim maanta waa daaci mas-uuliyad baa saaran wajazaakum allahu khayran markan aan eegno kelimaadkii munaasabaddaasi ay ka jeediyeen waxgaradka iyo nabadoonnada beesha shiiqaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo allah subxaanahu watacaala inuu mahad celiyo marka xigna aan u mahad celiyo walaayada gobolka iyo degmada oo nagala soo qayb gashay xafladda ee nabadoon yuusuf axmed gedif anigoo ku hadlaya afka beesha reer tulweyne gogoshaani maaragtay waa gogol shiikaal ay u dhan tahay how dhammaatee waxay ahayde maaragtay gogosha waxaa si gaara maaragtay u dhigtay heer tulweyne ujeedkoona isagoo yahay maaragtay inay maaragtay nabadoon ay maaragtay ku doortaan kuna caleema saartaan annaga reer tulweyne haddaan nahay sida la wada ogsoon yahay nabadoon la'aanaana haraysay muddo dheer sidaas awgeed bil iyo bar iyo wax u dhadhow amba ka badan aa wada tashiga nabadoon yuusuf axmed gedef lagu jiro laga wada tashahay waxaa laga soo bilaabay hoos koraana loo dhameeyey markii lagu muwaafaqoobo lagu wada heshiiyey oo maaragtay reer tulweyne ay ku muwaafaqoobeen inay hal nabadoon yeeshaan oo haddana la isla sii fiiriyey nabadoonka ay u baahan yihiin nabadoonkaas waxay ahayday maaragtay calaamooyinkiisii iyo tilmaamihiisii yuusufaa nala yeeshay yuusufaana isku raacnay annaga haddaan nahay beesha reer tulweyne waxaana u yeelnay garbo saddexaana u yeelnay waxaan isugu imaannay yuusuf axmed gedef nabadoonkaas inta walaalahoo islaam ah beesha sheikhaal ka kooban inaan isla aragno muddo badanna waxaan soo ahaynay dad maaragtaa oo hadda maaragtaa dad walaalahoo dhaqan oo islaama waan nahay laakiin waa nabadoon yarayn sida hadda odayaasha ay u sheegeen intaa waxaa soo xulaynay yaa nii anfac maanta waxaan noo soo qabsoomay yuusuf waxaana laga rabaa haddaan nahay beesha sheekhaaleed kitaabka ilahay waa lagu soo duulay inaan waxaan rabnaa aan isku baraarujinno mar walbaba inaan kitaabka ilaahay aan difaacno kitaabka nin gooni ah ma leh muslimiintaa iska leh gaalaa ku soo duushay meel kasta oga soo duushay inaan difaacno kitaabka ilaahay iyo kuwii joogaba raggeenna walaayada ee soo dhowaadaan leeyahay khayr ku soo dhowaada waxaa kaloon soo dhowaynayaa dadka kale oo muslimiinta ah ee naga maaragtay meelaha kale nooga yimid ayagana ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada khayr ku soo dhowaada waxaa kaloon soo dhowaynayaa nabadoonka meesha laga magacaabay oo beesha reer mahadal leh ay noo keeneen nabadoon soo dhowow khayr ku soo dhowow kii ummaddii raggi keenay nabadoon reer mahadallaa lagaa laguu keenay ogow intaa kaliya ku maxarnid waxaa tahay nabadoon muslimiinta dhammaan meeshii intaad joogtay iyo intii joogtaba yaad nabadoon ka tahay ku soo dhowow waxaan umahadnaqaynaa beesha reer awow reer talweyne oo wakhtiyo badan juhdi ku bixisay isdhex gashay soo xulutay walaalaheedna la kaashatay nabadoon hor lehoo cusub ayagana ilaahay idankiis ayagana tolka soo dhex keeneen wixii adig kale aad ogtahay waaqayha kula ogaado walaalnaha kula ogaado walaalan la ogaaday ilaahay idankiis ayagana waa mahadnaqaynaa aniga horta waxaan ahayn beesha sheeqaaleed haddii culimmanimo lagula sheegaayo haddaanoo jihaadka haq noqday inaan gadaa hoos noqon ha ka yaaban taas taas ma dhacayso ilaahay idankiis waxaan leeyahay yuusufow horta lagu jeclahay kor allah kaa dhigay kor allah kaa dhigay kooxda noo timid allah kaa dhigay ilaahay idankiis haddaan nahay beesha sheeqaaleed beelweynta sheeqaaleed annaga gaal iyo gaala jir baryaan ka nahay annaga gaal iyo gaala jir baryaan ka nahay jihaadka ku jiro dhiiggeedu qubanaa ka midaana hantada aan bixiyo haynaa waa dagaalamo hayna wax kale nooma dhihin cayanka been ku mare mahaya casiis aan la hayna cerka iyo dhulkaa kala cabaar dheer caasi iyo baariyaa kala ciyowroon col iyo nabad waxay kala yihiin caano iyo liin labadii ciskala mudumaha inay ciscaayaan cudur caafimaadaa ka roon cara wax talamayso caalamiinta sheekaal cabdalle iyo cumar siyaad caratuulka siciid cartamayga adeer ceeblaaba martiile cudud weyne loobow cabdishiiqoon cabsinayna cadow looma caga riixda waa leeska celiyaa ninkii ceejo kuga haayo oo cadow looma caga riixda waa leeska celiyaa ninkii ceejo kuga haaye oo casarkaan علي عمر أي أجوه عالم كين عبيد عشر لوذا أجني عبس الله أبي عيب كشيح عبيد وعدو كوم سوع رهاب عبس الله أبي عيب كشيح عدو كوم سوع رهاب cunto ciirhin lagu cuna caloolkuma fiyoobaata oo qolii nabad waxay kala yihiin aani iilin oo cibaado waaye colku gaal cibaado waaye cagta saara aan codayno colku gaal cibaado waaye cagta saara aan codayno ardung iyo ciroolo caalamiinta shiiqaal colcolaad haddii yeer tartoba leesku soo ciidno carruurtii cadcadeedoo cadow ciribta goynaysa intay cagahood dhulhaayaan caado qaati aliigaalma iyo cantuuraayo oo caado qaati aliigaalma iyo cantuuraayo oo cibaado waaye colka gaal cibaado waaye cagta saara aan codayno colka gaal cibaado waayo aan codayno colka gaal cibaado waayo gogoshaan qiimaha leh oo maarata xafladda qiimaha leh oo lagu dooranahay nabadoonka reer tolweyne reerka nagu sharfaya hadday tahay maamulka hadday tahay qabiilka nabadoon yuusuf axmed gadif waxaa ku leenahay soo dhowaaw ku soo dhowaaw kitaabka ilaahay koryeeladiisa iyo difaaciis ku soo dhowaan ku leenahay soomaali waxay ku maamaaday hortaa jira wax warse gadaashaa jira wax u sheeg talweyne haddaa maqasho curud waaye curudka sheeqaaleedaa tahay ha iska dhigin nin ku kooban moorada ku kooban ha iska dhigin marka hadduu ilaah yidhaha warkeyga waxaan kusoo koobaa ehelkii beesha sheeqaaleed qabiil haddaa maqashiin waxaa guri dhisin waa guri dhisinna wax ugu yar musmaar waa musmaarkaasna xibin u hayaa talweyne hadduu yahay iyo toolyar hadduu yahay intaba ilaahay qanay naga dhigay kitaabka ilaahayna aan difaacanno berigaa ilaahay tawfiiqda noo dhaliyey tawfiiqdaasna waxay waaye inaan ku tagno amarka jihaadka meesha uu mudan yahay waxay waay gaaladana jab iyo gaal iyo halaag allah ku rido kii la jiro riddo isku shaaga ahna ilaahay waxaan agabna masiiba allah ku rido hel allah ku rido ilaahay meesha uu joogo ha ku baabi'iyo maanta meeshan waxaa ka dhacday xaflad aad u ballaaran reer sheekhaaleed khaasatan reer tolweyne aba mahadalle ay dhigayaan xafladdaasna waan u hambalyaynaynaa ilaahay ayaa mahadda iska leh ninka la doortay yuusuf muxuu ahay maxamed gadaf waan u hambalyaynaynaa insha allah annagoo dhammaan ku faraxsan haddaan nahay sheekhaal waan soo dhoweynaynaa waana lala shaqay doonaa insha allah odayaasheena geed fadhiga ah iyo nabadoonnada iyo kulli waa la shaqay doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo intaas waa midda guud khaasatan waxaan leenahay tangaalada annaga haddaan sheekhaalnahay beesha sheekhaal waxaan diyaar u nahay odayaasheena geed fadhiga ah macal nabadoon dhallinyaro ogaasyo salaadeyn culummo waxgarad jihaadkaas rasmiga ah faraluceynka ah inaan ka qayb qaadan hadday naf tahay iyo hadday maal tahayba iyo qalbiga intaba inaan kala qayb qaadan
nabadoon yuusufow intaan odayaalah ee nabadoonno ah fursadda adiga maanta ayashuulama helin yuusufow waxaan kaa rabaa midka koowaad inaad noqoto nin ammaano leh nima ammaano lahayn ummad ma hagaaji karo soomaali waxay dhahdaa ritiga iyo ninka wada xergaa u dhexeeya umaradan islaamka iyo ummadda adaa u dhexayso iyo dadkii ku doorta laakiin haddaa adiga halaawdo dadkii iyo dowladda iskuma xirnaanayaan taas horta inaa iga qabato aan kaa rabaa aduu ilaahay subxaana watacaala ugu dhowaanaya laba ma helaysid ogow allaha casiiskii adig ku abuurtay inaad raalli geliso iyo inaad beesha raalli gelis ma isku helaysid intuu ilaahay kuu caroon lahaa beesha ha kuu caroota kitaabka ilah ku hogaami shirka saddexaad waxaan rabaa muga yuusufow inaad noqoto nin makorka la dagaalamo shirkaga nin la dagaalamo inaad noqoto oo reerkaaga xaqa aaga raalli noqoto xaqdarradana aaga baraaca qaadato haddii kale haddii reerka macsi ku jiraan adana macsidaa la gelaya qodobka afaraad waxaan rabaa inaan idhaahdo ballanta nimaa ballan lahayn diin ma leh inaad ballan lahaato haddii dowladdu kula ballantana saacaddii lagula ballamo aa meesha istaagnaatay haddaa beesha la ballantana aa meesha istaagnaatay haddaa ummad muslimiin la ballantana aa meesha istaagnaatay haddaa dad ballan ka qaadana ballantooda aa fuliso maalin walba kitaabka ilaah waxbaa lagu xukumaa waxa aa ummad muslimiina xaqooda ku soo ballan qaad xilliga aa ballan qaad inaad geyso walaalow waxaan kaa rabnaa inaad ballantana u hogaamiso ogow intaa hogaamiyaysaa ka midna intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey nabadoonka ee dooratay beesha talweyne oo ka tirsan qabiilka shiiqaal aniga gurigeyga iska joogay odayaala ii yimadeen soomaalidana waxay tiraa nin tolla nin tol qaba keligiis ma tashado kuma soo tala jirin nabadoonnimo kuma soo taba jirin shaqo kuma soo taba jirin anigoo guriga iska joogaa tol ii yimida tolka wax badan oo soo maray ajar iyo xasanaad allah ka siiyey maanta waxaa leeyihi aday kugu soo gororsatay ana nugu diidan tolka waana ku qaatay leema soo wadan dadka inaa dhumiyo si hoona markaas wax u jirin ugu sheego fasahaadiyo leema u soo gelin ilaahay dartiisa inta meeshaan i keentay iyo inta tolho i maqlaysa kitaabka ilaahay iyo ilaahay dartiisa inii aa u shaqeeyo idinka ma igu andeecsantihiin waay ana inaa idin kitaabka ilaahay iyo ilaahay diintiisa iyo inta qurax oo muslimnimo ah inaa idingu hogaamiyo balnaa idinka qaaday maantii oo dhan waa nala wacdi aniga cunugeyga maalintaan hadda mas waktigaan la joogay saddex iyo labaatan sano jira saddex iyo toban sano ma jirin laba iyo toban sano ma jirin markay walaayada waddanka imahays ee wacda ka soo gelaysa horta walaalayaalow ilaahay ha naga haayo waxaa u badnaan waal oo horay iyo gadaal ka duleela marka waxa lagu soo shubo meel waxba kuuma tagaaya wixii lagu soo shubo dib ay kaaga baxayan waxa waaye magaciisa ee, dhib badanaan joogi jirnay xabad badanaa nugu dhici jirta hantadaayn waa soo dhuntay dalkaayn waa burburi baldaanaha leenaa naga burbureen burqaaqaa u baxay dhiiggaynaa la kala barsiiyey annagoo shiiqaal ah dhiiggayn isku bannaanaa baa la kala barsiiyey ku muslimna waa nalaga barsiiyey kaayn waa nalaga barsiiyey nabad waxaa la yidhi nabad laga helaa nabad helo marka annaga nabad helno oo nabad nalaga helaa horta nabad helayna dadka markaa ku dhegannahay ninka muslim oo daaqsan ah ee ninkii iska socdo ninka safar ah markaa ku dhegannahay wallaahi inaana nabad helayna wax nabad oo aan helayna male horta ogaanteeda lahaada waxaa kale inta nugu daran markii reer guuraay waa u badanay reer baadiyaan nahay aleelka markuu aad u yaryi waxaa dhehnaa waraa wareeres culummo wareeres akhyaar wareeres inta waa noqonay waxa uu noqonay waxaa jirin iyo waxaa sheegeen lama yaqaano macada baa la iska dhiciya ma anagaa nala kala dhiciya ma wax baa nalaga qaada wadaa nabadoonkii qoorta u galnay suldaan manooyi ma ixtiraan kii allaale kii lasoo doorto maanta intaan oo reer tulweyne waxay isku soo raaceen inay aniga nabadoon layga dhigo dadka uma aqli badne uma diin badne uma xoog badne soomaaliya iga tabar yar tulweyne ma ku jirtaa umaleha anaa u tabar yar waa u cilmi yare waa u diin yare waa u aqoon yare intaanoo dhan waxay isku soo raacday yuusuf nabadoon ah ka dhigan maadadeeda kale inta nabadoon kii igu horreeyey wuxuu waayeen hadda qolma aga ih nabadda kuwa kheerka waafaqa kuwa maamulkooda taageeraan allah naga dhigo kuwa diintooda taageeraan allah naga dhigo kuwa tolkooda taageeraan allah naga dhigo asalaamu calaykum xubnihii munaasabadda ka hadla waxaa ka mid ah suldaan shucayb suldaanka guud beesha shiiqaal ee labada jubbo قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أن أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكالة نعموين كيسا فرها بدن اللي حصي إلهي آيديس لغو شاقي اللي هو أنت عدو نعمة الله لا تحسوها أنا لسو كوبي كرنا دان شاك شاقنو إلهي كسام مهد إسكالة قلبتو وقلب بركيسن وخيرات سن بعد حمد الله سبحانه وتعالى وحان ربا إنه مهد عليو ماملكين إسلامي وغوه رأي واليقين دقمي قبل يتولب يبادية رقا كشاقي وتاقل لباتني أفر ساع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر howl kalena ma qabtaan oo ummaddaas indhaha ku hayaan marna tawxiidka ay gaarsiiyaan marna cadowgaasay ka dhiciyaan oy xanuunjiyaan awalan waxaan rabaa beelweynta sheeqaal inaan u mahad celiyo waxaan leeyahay dadaalkiinnii iyo garab istaaggiinnii iyo juhdigiinnii ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka ajar siiyo waxaan kale u mahad celinayaa muslimiinta nagala soo qaybgashay xafladda ee qabaa'ilada soomaaliyeed ka kooban soo dhowaada waxaan rabaa inaan u gudbo nabadoonka cusub nabadoon yuusuf axmed gadaf waxaan leenahay awalan nabadoone soo dhowow ku soo dhowow qalbi furan iyo gacmo furan ummaddaas waxay u baahan tahay in diin lagu hogaamiyo in kitaabka ilaahay la garab istaago carriga siraaca ka jira waa legdana jira legdan insha allahu tacaala xaqaana sare maraaya ilaahay raxmaankaa noo sheegay xaq hadduu yimaado baadilka wuu bixi doonaa ilaahay idinkiisa walaayadka islaamka wax ka socda waa aragtaan wanaagga iyo kheerka walaalihii reer tulweyne way mahadsan yihiin ku soo xulay si khaas ahaan eh waxay kuu soo xuleenna ma ahna inaa wax badan aan dheernahay ragaa kaaga horreey wayna kaaga dambayn doonaa ilaahay idinkiisa waxay kuu soo xuleen waxaa waye inaa ilaahay dartiisa u hogaamisid cadaaladdaa ku hogaamisid sabar iyo dulqaadna ay yeelatid insha allahu tacaala annana garbi gaashaanaan kuu nahay ilaahay dartiisaan kuugu nahay insha allah waxaan garbi gaashaan iskugu nahay waa ilaahay dartiisa ku dhaqanka shareecada raxmaanka waay odayna waa oday dhaqan dhaqanna diin waay insha allahu tacaala yuusufow waxaan kule marka soo dhowow ummaddaas islaamkuna markhaati ay ka tahay isdabamarin iskuma ogina ogow wixii xaqdarre ee naga qabo adna aan kaa qaban ogaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimadii uu munaasabadaasi ka jeediyey sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا نمهد علنا سبحانه وتعالى allihii inoogu nicmeeyey nicamka faraha badan ee aanan soo koobi karin nicmooyinka ilaahay uu bixiyo waxaa ugu weyn nicmada iimaanka iyo islaamka ilaahigii dad muslimiin oo ahlu iimaana naga dhigay ayaan u mahad celinaa subxaana wa tacaala nicmadan jihaadka iyo ribaadka iyo cadowga ilaahay oo lala dagaalamayo la iska celinaya iyo icdaadka diyaargarowga loogu jiro maalin walba mucaskaraadku ay u furan yihiin iyaduna waa nicmo weyn oo dadku waagii hore ay ka hijroodeen ilaahayn hadda inoo soo nooleeyey ilaah ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala nicmadan nabadgelyada aan haysanno oo maanta aan ku dooranayno odayaasheenna ee hoggaanka ee dhaqanka inoo ah iyaduna waa nicmo weyn oo nabadaan maana haysan jirin ilaah ayaan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi tacaala waxaan u mahad celinayaa dadka duyuufta ee martida ah ee nagala soo qayb galay shirkan weyn ee la isugu yimid naqiibkana lagu dooranaya waxaan leenahay jazaakum allahu khayran si gaara waxaan u mahad celinaynaa beesha sheekhaal oo hoggaankooda ugu horeeyo suldaanka beesha suldaan shacayb nabadoonka guud ee gobolka ee beesha nabadoon muxidiin iyo dhammaan nuqabada halkan fadhido guud ahaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran mahaddaa ka bacdi islaamku dhaqan yuu u lahaa nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabay iyo ka horba sida aayadda qur-aanka ilaahay buu inoogu sheegay walaqad akhada allahu mihaaqa bani israa'iila wabacathnaa minhum itnay cashara naqiiba reer bani israa'iil oo ilahay wuxuu ka soo dhex saaray laba-iyo toban oday oo reerka hoggaan u noqda soomaal waxa iyagaa lagula ballamay unbaa naqiib walbo muslimo soo bax lagula ballamaya intaa marka waxaan rabnaa naqiib walbo inuu maskaxda ku haya qalbigan uu ku haysto oo uu ku talagalo muxuu ilaahay kula ballamay nuqabadii adiga kaa horreysay hoggaankii dhaqanka iyo cuqaashii kaa horreeyey muxuu ilaahay kula ballamay inuu isweydiiye kow ilaahay wuxuu kula ballamay iqaamatu salaati ugu horreysa salaadda in la ogo waxyaalaha odayga laga rabo waxaa ka mid ah inuu isagu salaada ogo wakhtigeeda ilaaliyo dadka uu mas-uulka ka yahayna salaadda uu ku ilaaliyo beel dhan ood oday u tahay oo tuulo leh oo qoryooyin degan oo dugsileeya oo mawlac iyo masaajid ay ku tukadaan aan lahayn naqiibkaasu ballantii koowaad ma ka soo bax jawaabtu waa maya tan labaad waa zakada in la bixiyo waa sida aayaddu ay sheegayso zakada waxaan rabnaa reerka inaad zakada ka soo qaada islaamkii iyo muslimiintii lahaa aad ku wareejiso si loo gaarsiiya asnaaftii ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay waxaa ka mid a rususha inay rumeeyaan rususha ilaahay uu soo diray bulshada uu hogaaminayana rumayntaa rususha uu ka dhaadhiciyo uu bara la rabaa waxaa la rabaa inay rususha isgarab taagaan oo garab iyo gaashaan ay u noqdaan maanta annaga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nalama joogo laakiin maxaana dhex taagan diinkiisiyaa na dhex taagan uu ka tegay soomaan diinkiyaa la rabaa marka maanta inaad xoojiso ood garab u noqoto ragga mujaahidiinta oo ilaahay kitaabkiisa u dagaalamaya garab iyo gaashaan inay beeshaad u noqoto adnahaada hoggaan ugu noqotaan rabnaa insha allahu tacaala waxa ugu dambeeyee shanaad waxaa weeye ilaahay nuqbad uu kula ballamay inaan ilaahay ammaah wanaagsan ammaahino oo mataqaanaa sadaqa aan la baxno jihaadka lagu bixiyo masaakiinta la siiyo agoonta la siiyo waddo walboo khayra waxaa la rabaa hoggaanku inuu noqdo qof ummaddana ku booriyo isagana wax ku bixiyo inuu noqdo shantaa qodob yuu ilaahay kula ballamay nuqabadii inaga horreeyey naqiib walbana laga rabaa insha allahu tacala qalbigii inuu ku hayo intaa marka haddaan ka soo baxno naqiibkii ku guulaysta ka soo baxa ilaahay muxuu u ballan qaaday laba qodob ilahay u ballan qaaday ilahay wuxuu u ballan qaaday in ilaahay dunuubtiisa uu dhaafayo qofka dembiga laga dhaqayo oo dembiga laga tirayo soo wax wey maan kadibna ilaahay jannooyinkiisa inuu garayo dee maxaa waxaan raadinayna soo intaa maan waxa dhamee qofka muslimka uu dadaalaya uu habeen maalin cibaado iyo allabari la taagan yahay waa inuu ilaahay cadaabkiisa ka badbaado raallaahanshihiisana helo soomaan ilaahay marka inuu kuu dembi dhaafo ood jannada gasho waxay ku xiran tahay naqiib walba waxaa laga rabaa shuruuddaa shanta ee ilaahay uu kula ballamay nuqabad inaan ka soo baxno insha allahu tacaala taa waa iga dardaaran guuda waxaan rabaa naqiib walba inuu qalbiga ku hayo waxaan rabnaa insha allahu tacaala odayaasha iyo hoggaanka dhaqanku waxaan rabnaa ummadda inay u noqdaan furayaal khayr waa la soo doortay juhdi badana lagu bixiyey beeshu in badanay ka fikiraysay hadduu furo shar noo noqdo ka warrama waa dhibaato soomaan sida nebigu alayhi salatu salaam inoo sheegay dadka waxaa ka mid ah hudar dad mafaatixul khayra furayaasha khayrka wata qufulada sharkana wata wuxuu u bishaareeyey nebigu mataqaanaaye dadka furayaasha jannada furayaasha khayrka gacmahooda uu ilaahay geliyey ilaahay kuwaasa kugu dara dhammaanteen allah inugu dara cagsigeedana kuwo kaleu nebigu wuxuu ku sheegay inay mataqaanaaye yihiin furayaasha sharta dhanka kalena ay yihiin qufulada khayrka khayr oo dhan way xirmayaan markii iyaga la arko kuwaana nebigu wuxuu u yaboohay weyl iyo halaag iyo waadi naareed yaa u sugnaaduu yidhi kuwa ilaah ayaan ka maangelin subxaana wa tacaala waxaan rabnaa marka naqiibkeenu inuu noqda beesha inuu furo khayr u noqda oo dadka deriska la ah iyo beelaha wax ku leh xuquuqda ku leh markii la yidhaahdo naqiib yuusufaa yimid dadku waxaan rabnaa inay bishaaraystaanoo khayr xaajadana ku dhammaanaysa in la yidhaah min galabta laga bilaabo naqiibka beesha intaa la isugu soo baxdo geedahan aan u fadhinno mas-uuliyad yaa ku saaran nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi kullukum raacin وكلهم مسؤول عن رعيته بري waxaa lagu oran doonaa bal ka waran reerkii reer Tolweyne reer mahad alle nabadoon Yuusuf oo Ilaahay hadduu kaa weydiiyo qiyaamo ka waran hadduu ku yiraahdo maxaad ugu jawaabaysaa tabahana wax lagaa weydiin doonaa ka xanuunsana wax lagaa weydiin doonaa ka taariikhu salaadka wax lagaa weydiin doonaa ummadda waxaan rabnaa bakooradaada inaad qaadato dhex marta oo khayrkii wanaagga aada ugu yeerta mas-uuliyaddan inaad qaaddo insha allahu tacaala aada ogaato qofka mas-uulka ahee naqiibka waxaa ka mid ah dadka inuu wanaagga faro xumaantana ka reebo insha allahu tacaala waxaan rabaa eh, si guud maanta suldaan yaa lagu yidhi ama nabadoon wixii lagu yidhaahdo magacaas weyn yuusan quruur iyo isla weyni ku gelin ha ilaawin inay aakhiro kaa horreysa oo rabbigaa kula xisaabtami doona sharafkan iyo karaamadan oo reer mataqaana mahad alloo dham aqalkooda markaa timaado nabaddoonkiyaa noo yimid kursiga hala siiya gabarka loo dhigo neefka baruurta leh ha loo qala ikraamkan aakhire ma jira ogaada markaad dhimato magacaadi wuxuu noqonayaa qof aan la aqoonin meyd unbaa leh meydkaa la qaada arrintan yaysan ku ilaawsiin aakhiradaada mas-uuliyaddu waxay ka mid tahay waxyaalaha dadka keliya ka mid tahay qofka mas-uulka waa inuu samaysto wakhti ka mid ah wakhtigiisa weliba habeenkii ugu fiicane hal saac baa allaha ka dhiga rabbigiis uu isu mataqaana bihanbihiyo uu isu dhuldhigo min nebi aadan ka soo bilaaw aabbaheenna ugu horreeyey bani aadamka ilaa yuusuf oo adiil lagaga yimaado hal axad oo nool maku jiraa waa maya waxaad ku abtirsanaysa waa meyd ogow adiguna berri meyd unbaata innagoo dhanna saas umbaan taana insha allahu tacaala waxaan rabnaa qalbigaada inaysan ka bixin oo mar walba aad ku tala gasho meyd socdo inaad tahay ilaahay gaalada ha jebi ilaahu gaalada jebi muslimiinta allah cizeeyo shirku waa inoo xiran yahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri xasanaha idinka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullah ugu dambeyn shiribka ay caanka ku tahay beesha shiiqaal ayaa halkaas lagu soo bandhigay nimaana nagu soo diro waaya gabaad loogu jiro oo garguurta oo soo
waa gaashanahe geymhee gaala jirta galabta waa
maxaa noo garatey maxaa noo garata unuka gaala guwowgiisa nahay
gey mahano garati yuusuf axmed gadaf adaa garhaaskeenehna gey mahano garata
yuusufow adaana nabata gaala ah guwowgiisa rabna ah isku soo goobana gabiibnooga dhig oo garguurtiyo soo galan gashaa gabiibnooga igeeyaa gadafe igey waa gadaf igow weel mihiloo gudba gabe igeeyaa gadaf geelaada gale anigay ii gaalna ceebaa ii galay galabta geelaada gale
guryihii aa gadanna unuga gaala aga soo tagna meel gaal jooga degama kara xamaree ku yaaliin aasoo gadane guryihii aasoo gadana namaa gudneenaa galaya
nabaal dejisana bishaan bishaada beeja dheeraa la begaa baabka
shareecadana waa qabtaa diinta ayna daleedi soo diroogiis dambe maahan ninka diinta daraawiishu dacooya oo la duub saare ahaw balni daraawi
markaysan yuusuf meeqa daaca u dacooyse meeqa daaca
ilaahay ninkaas lee rumeeye igaalika diida diinkaasaa dibka haasada cashigaaga
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb wararka oo qodobbixii sila aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balan hanabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى